بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan weli ku guda jirnaa taxneennii ahaa yaan ka digtoonaanaa maanta mawduuceennu wuxuu ku saabsan yahay waswaaska waxaa la yidhaahdo oo shaydaanku uu dadka u qurxiyo waswaaskaanina maahan wax rasuulkii iyo saxaabadii ay aqoon jireen allana wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanatu liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir rasuulka alle waxaa idinkugu sugnaaday kudayasho wanaagsan waa qofkii alla rajaynaya iyo maalinka aakhiro alla wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah waxaad tidhaahdaa baa laleeyahay rasuulka sal alla ly slam haddaa tihiin kuwa alla jecel isoo raaca allah idin jeclaadee culammadu marka waxay dhihi jireen asha-nu an tuxabba yacni waxa muhimkaa waa maxay waa in lagu jeclaado haddaad tidhaahdu ma ogtahay rasuulkaan jecelahay iyo saxaabadii dariiqoodiina aad hayn aadan haynin oo alla uu ku necab yahay waxba ma aadan faa'idin marka jidkii rasuulku ku sugnaa sal lla ly slam iyo saxaabadiisu inaan ku taagnaano yaa waajib ah allana waa uu naga reebay waxaan xadgudubka la yidhaahdo dhexdhexaadnimada iyo in sunnadii lagu dhego yaa diinku ku wareegaa alla wuxuu yidhi yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum dadkii ahlu kitaabka ahaayow diinkiinna xadgudub ha ku samaynina oo ictiqaadkii saxda ahaa intaad ka gudubtaan ictiqaad khaladaha aadinina alla wuxuu yidhi suurat lancaam walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin ha xadgudbinnina alla ma jecla kuwa xuduuddiisa dhaafe e oo xoolaha ku bixiya meelaan munaasab ahayn aayad kale alla wuxuu yidhi udcuu rabbakum tadarucan wa khufya alla tuuga idinkoo isdullaynaaya si qarsoonna alla u barya innahu laa yuxibu lmuctadiina alla kuwa xuduudda dhaafa ma jeclae aayad kale alle wuxuu yidhi waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin yani jidka alle waxaad kula dagaalantaan kuwa idinla dagaalamaaya hana xadgudbinnina xadgudubku muxuu yahay qofkii la dilay oo la suurad xumeeyo sanka iyo dhagaha iyo laga gooyo in khaniimadii wax laga xado in la dilo qof aanay bannaanin in la dilo haweenkii iyo carruurtii iyo duqowshadii iyo wixii la xukun ahaa waxaasoo dhan waa xadgudub iyadoo jihaadkii saxda aha lagu jiro oo shuruuddiisu ay dhammaystirnayd oo maaragtay xaqa ahaa yaa haddana aan ictidaaga la ogolayn oo alla uu ka digay uu yidhi xaddi ha dhaafinina in allaha laa yuxibu lmuctadiin alla ma jecla kuwa maaragtay xadka ka gudba eh oo bannaysta wax alla iyo rasuul ay xaaraantinimeeyeen ibnu cabbaas wuxuu yidhi rasuulka alle sal ly slama maalinkii tobanaadka xajkii markii la xajinaayey subaxdii tobanaadka isagoo hashiisii saaran yuu wuxuu ugu yidhi buu yidhi ulqutlii xasan dhagax quruuraxa ii soo qabo ii soo aruuri dhagax quruuraxa ii soo qaad oo ii soo aruuri falaqadtu lahu sabca xasayaatin min xasa alkhadfi waxaan u soo aruuriyey toddoba dhagax oo dhagaxa farganka ah fa jacala yanfuduhunna fii kafihi markaasuu wuxuu bilaabay rasuulku sal ly slam inuu ku rogrogo ee gacantiisii wayaquulu amhaala haaulaa'i farmuu waxaad jamrada oo jamratulcaqaba ah aad ku tuurtaan dhagaxda noocan oo kale ah dhagax waaweyn maya oo dhagax weyn waa uun xadgudub lala imaanayo laguma farin markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala alla alay salama ayuha annaasu dadow iyaakum alghuluwa fi ddiini waxaan idinkaga digayaa inaad diintii ku talax tagtaan oo aad isku adkaysaan fa innamaa ahlaka aladiina min qablikum alghuluwu fi ddiin dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay diinkii ooy xadgudub ku sameeyeen marka qofkan dhagax tuuraaya ee maaragtay jamradii tuuranaya oo waswaasku uu ku jiro oo xuduuddii dhaafaaya muxuu leeyahay wuxuu leeyahay anugu shaydaan baan garaacayaa shaydaankiina wixii maaragtay la awoodo waa in lagu garaaco marka waa inaan dhagaxdii maaragtay waaweyneeyaa badiyaana iyo wax noocaasoo kale ku fekeraa rasuulku sal l slam marka albaabka waa u xira guluwi buuna ku tilmaamay in dhagaxyo waaweyn la tuuro anas wuxuu yidhi rasuulka alla sal slam wuxuu yidhi laa tushadiduu calaa anfusikum dad yow naftiinna diinta ha ku adkaynina oo fa yushadid allahu calaykum alla diinta idinku adkeeyo fa ina qowman shadaduu calaa anfusihim dad baa naftoodii diintii ku adkeeyey fashadad allahu calayhim alla waa uu ku adkeeyey fatilka baqaayaahum fi asawaamici waaddiyaar waa taas marka haraagoodii meelahaas maaragtay gaaladu ku cibaadaysato ku jira marka diinka in laysku adkeeyo waa uu diiday rasuulku sal alla ly slam oo dadkan waa ka reebay oo wixii mashruuca ahaa ee la jideeyey wax lagu siyaadiyo wuxuuna sheegay qofku hadduu wax isku adkeeyo in alla uu wixii ku adkeynayo ama qadar ahaan ha loogu adkeeyo ama sharci ahaan ha loogu adkeeyo sharci ahaanta culimmadu waxay ku mithaaliyaan qof baa nadar adag galay waa inuu marka oofiyaa asaa isku adkeeyey laakiin oofintii waddana waa laga rabaa xagga qadar ahaanna waa sidee waa sida kuwan hadda ahlul waswaaska aan ka hadlayno hadda naftoodii bay arrimihii ku adkeeyeen markaasaa lagu adkeeyey ayagana markaas wix waxay noqdeen tilmaan ay leeyihiin oo ayaga laasimta bukhaari wuxuu yidhi kitaabkiisa saxiixa wa kariha ahlulcilmi al-israafa fiihi ahlucilmigu waxay naceen in wasaqaadkii lagu xadgudbo oo biyo badan la isticmaalo waan yujaawisuu ficla nabiyi sal ll ly slam waxay kaloo kahdeen ahlucilmigii in wixii rasuulku sal ll ly slam uu sameeyey laga tallaabo ibnu cumar wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i alinqaa'u wasaqaadka hala dhammaystira laleeyahay oo xadiidka qaarkood ku soo aroortay ma aha biyo badan hala daadiyee waa in maaragtay meeshii la nadiifiyo culamada xadiidka sharxay qaarkood waxay leeyihiin warkan ibnu cumar waa in wixii lagu fasiro uun wixii ka laasimayey sababtoo asalku isbaaqa la sheegay waa dhammaystir wixdii la dhammaystirana nadiifintu way ka dhalataa marka ibnuqayim wuxuu leeyahay fiqiga saxda ahi waa in diinkii lagu dhexdhexaysto oo sunnadiina la qabsado ubey ibnu kacb wuxuu yidhi calaykum bisabiili wasunnati jidkii saxda ahaa iyo sunnadii laazima oo ku dhega fa innahu maa min cabdin cala asabiili wasunnati ma jiro addoon jidkii iyo sunnadii ku taagan dakara allaha oo alla xusay faqshacara jilduhu jirkiisuna uu jirricooday min khashyati illaahi cabsida alla darteed ilaa taxaatat canhu khataayaahu waxaa ka daata dembiyadiisii kamaa yataxaatu can shajarati alyaabisati waraqwaha sida geedkii engegnaa caleemuhu ay uga daataan wa ina iqtisaadan fii sabiilin wa sunnatin ubay ibnu kacab allaha ka raali noqday wuxuu leeyahay dhexdhexaysi la dhexdhexaysto oo jidkii iyo sunnadii lagu taagan yahay yaa khayrun ka wanaagsan oo ka khayr badan min ijtihaadin fii khilaafi sabiilin wa sunna dadaal aad dadaalayso adigoon sunnadii haysanin faxrisuu dadaala idaa kaanat acmaalukum iqtisaadan haddii waxaad samaynaysaan ay yihiin dhexdhexaadnimo an takuuna calaa minhaaji alambiyaai wa sunnatihim in dariiqii ambiyada ay ku taagnaadaan oo aada ku taagnaataan ibnu mubaarak ayaa wariyeen iyo ibnu abi shayba iyo abu daawuud fi zuhd iyo keyrkood ibnu qudaama risaalo dhan buu ka qoray damul waswaas la yidhaahdo oo daabacan ibnu qayimna uu wax badan oo kamida kusoo arooriyay kitaabkiisa iqaadat lahfaan la yiraahdo ibnu qudaama wuxuu leeyahay alla wuxuu ka dhigay shaydaankii mid cadow u ah insaankii oo jidkii toosnaa u istaaga oo dhinac walba uga yimaada la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim waa kii shaydaanku ku dhaartay jidkaadii toosnaa yaan u fariisan doonaa markaasaan dhinac walba uga imaan doonaa si ay ku caasiyaan allana waa uu nooga digay inaan shaydaankii raacno wuxuunana faray inaan la collaytanno oo aan khilaafno ina ashaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa shaydaanku cadow idin yahay ee cadow ka dhigta sidoo kale waxaana looga digay inuuna fitneeyo siduu labadiina dhashay annaga uu fitneeyey oo kale yaa bani aadama laa yaftinannakum ashaytaanu kamaa akhraja abweykum min aljannati sababu ugu noqda marka inay jannadii kasoo baxaan marka jidka toosani waa midkii rasuulku sal sl uu ku sugnaa iyo saxaabadiisu wa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim ya alla u yiri jidkii toosnaa ayaa dadka ku hanuuninaysaa innaka la calaa huda lmustaqiim hanuun toosan baad ku taagan tahay yaa leeyahy rasuulka calaa siraatin mustaqiim yaad ku taagan tahay yaa leeyahy rasuulka sal ly slam qofkii rasuulka raaca sala allahu alay wasalam wixi uu ku hadlaayey iyo wixi uu sameynayey qofkaasi jidkii toosnaa buu ku taagan yahay waana qof alle uu jecel yahay oo dembigiisa la dhaafo qofkii rasuulka qowl ahaan iyo ficil ahaan ku khilaafana fa huwa mubtadic waa mubtadic buu yidhi ibnu qudaama shaydaankii jidkiisina raacay dadka loo ballan qaaday jacaylka iyo dembi dhaafka iyo in ixsaan loo sameeyana soo geli maayo nimankan marka waswaas lowyaalka ah shaydaankii bay ateeceen oo warkiisii qaateen rasuulka sal ly slam raacidiisiina waa ka jeesteen oo mid ayaga ka mid a waxaad arkaysaa inuu u arko haddii uu u weeseesto sidii rasuulku sal ly slam u weeseestay ama uu u dukado sidii rasuulku sal ly slam u dukaday in weesadiisu aanay waxba ka jirin salaadiisuna aanay sax ahayn saasuu arkaa sidoo kale haddii uu ciyaalkii oo kale wax la cuno ama muslimiintu cuntada ay cunaayaan ama muslimiintu cuntada ay cunaayaan uu cuno in maaragtay uu najaaso noqday yuu isu arkaa oo toddoba jeer inuu gacantiisa dhaqo yuu maaragtay u arkaa sidii in ay maaragtay uu carabkiisa geliyey oo kale wuxuu leeyahay shaydaanku sida uuga saa'id caaleeyey waxaa ku tusinaya inayba noqdeenba sidii dadkii wixii u jeedeen inkiraya oo kale oo wixii la dareemayey yuuba qofkii inkiraya xubintiisa ayuu dhaqayaa dhaqid uu u jeedo allahu akbar buu leeyahay qur-aan buu akhrinayaa allahu akbar buu leeyahay oo dhagihiisu waa maqleen qalbigiina waa uu ku ogaaday dadkii kalaaba iyaguna maaragtay dareensan ag joogay haddana waa uu ku shakinayaa oo waxaa uu sameeyey yuu leeyahay ni talow ma allahu akbar ma iri mase ma dhihin war xubintan ma dhaqay mase ma dhaqin buu leeyahay shaydaanki marka wuxuu ka shaki gelinayaa niyaddiisii uu qofku isagu haddee naftiisa yaqiin ahaan uu oga ogaa dadka kalena ayba u jeedaanba oo qaraa-inta ay ku garanayaan marka wixii uu naftiisa isagu ka ogaa aqbali maayee shaydaanka warkiisi buu aqbalayaa wuxuu leeyahay salaaddii ma niyeysanin wixii marka yaqiinta ah ayuu jaxdinayaa u dafirayaa marka taasi waa ku xeeldheeraasho lagu xeeldheeraaday ibliiska ateecidiisi oo waswaaskiisii la aqbalay naftiisi buu marka qofka cadaabayaa oo shaydaankiibu wuxuu ku ateecayaa inuu naftiisii cadaabo mararka qaarkood qofkii inuu qabaysto ayaa loo baahanya janaabuu qabaa markaasuu biyo qabow inuu dhex dabaasho moogiye biyuu dhex gala moogiye wuxuu isleeyahay si kale daahir ku noqon maysid mararka qaarkoodna waa inuu biyihii aada u badiyo oo aada isu rogrogo oo uu marmariyo korkiisi waxaa dhici karta biyihii qaboobaa inuu maaragtay intuu dhex galo indhihiisi uu furo oo wuxuu isleeyahay indhaha haddaadan furin oo biyuhu aanay indhaha gelin daahir matiid buu isleeyahay mararka qaarkood inta uu nadaafaydii ka shaqaynayo waxaa dhici karta inuu cawradiisii uu faydo oo xataa ciyaalku ay maaragtay ku qosqoslaan oo qofka arkaa uu ku jeesjeeso ibnu jawsi baa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo talbiisu ibliis ibliis sida uu dadka wax uga khaldo oo uu dheehgeliyo kitaab lagu magacaabuu qoro talbiisu ibliis la yidhaahdo ile qolo walba meel buu uga yimaadaa ibliisku si uu maaragtay diinkoodii u fasahaadiyo dadka cibaadada ku dadaala dadka cilmiga ku dadaala dadka maaragtay shaqaysto ganacsada qolo walba meel buu maaragtay uga imaanayaa ibnu jawsi wuxuu ka soo naqlinayaa abulwafaa ibnu caqiil in uu nin ku yidhi abulwafaa waxaa lagu leeyahay ankhamisu fi lmaa'i miraaran kahiiratan biibaan dhex galaa marar fara badan wa ashuku hal saxa alguslu am laa qabayskaygii ma ansaxay masamay ayaan haddana ku shakiyaa famaa taraa fi daalika say kula tahay bal ka warran arrintaasaa la yidhi abulwafaa la weydiinaa su-aashaas markaasaa abulwafaa wuxuu yidhi idhab faqad saqatat canka salaat niyahow iska taguu yidhi horta sidaadaba adiga salaadu kumaba saarnabe markaasuu wuxuu see ku dhacday niya waxay tahay salaad kuma saarna markaasuu wuxuu yidhi lianna nabiya sal ll slam qaala rasuulku wuxuu yidhi sal ll slam rufica alqalamu can halaatatin qalinkii wax qoraayo waa laga qaaday saddex almajnuun xataa yufiiq qofkii waalnaa ilaa maskaxdiisu soo noqoto wanaa'im xataa yastayqid kii hurday ilaa uu ka soo kaco qalin kuma socdo wasabiy xataa yabluq cunuggii yaraana sidoo kale oon qaangaarin ilaa uu ka qaangaaro qalin kuma socdo marka ahlu sunanka qaarkood baa weriyey ahlu cilmi badanna waa ay tasxiixiyeen qofkii marka yani marar fara badan biyihii dhex gelaya oo haddana ka shakisan biyihii dema ku soo gaareenoo maaragtay daahir matamasame waa qof waalan ibnu qudaama marka wuxuu yidhi waxaa dhici karta inuu shaydaankii qofkii ku mashquuliyo waswaaskiisii ilaa qofkii jamaacadii dhammayd ay dhaafto afar ragca la dukanayey oo duhura ama cishaa ama casira maalan markaasa afarti ragcaba waa dhaafaysaa iska dhaaf inay afarti ragca dhaaftee ama salaadda ay dhaaftee waktigii oo dhan baaba dhaafayaba maqrib baa soo galay ilaa cishihii laga gaaray waswaas buu ku jiray cishii baa kusoo galay niyadii buu ka shaki gelinayaa ilaa takbiirtii koowaad ay dhaafto waxaa dhici karta ragcad ama ka badan inay dhaafto qaarkood waxay ku dhaartaan marka khalaas waxay yidhahdeen intan ka badan ma sii wadayno waswaaska haddana kama run sheego qaarkood waxay gaartaba inay ku dhaartaan maaragtay haweenteedu waa iga furanta xelahay talaaqa waxay dhihi jireen soomaalidu haddii aan waswaaskan sii wado markaasay haddana waswaaska sii wadayaan waxyaaba noocaasoo kale soo guuriyaan qaar baa marka waxay ka shakinayaan xarafkii afkooda ka soo baxayay markaasuu ku soo celcelinaya allahu akbar meeshii uu dhihi lahaa wuxuu leey allahu akbar uu leeyahy kaafkiiu dhowr maaragtay kaaf ka dhigaya wuxuu yidhi marka ibnu qudaama nin baa wuxuu ugu yidhi dadkaas waswaaslowyaalka ah anigu waxaan awoodi kari waayey inaan idhaahdo assalaamu calaykum marka salaadda laga baxaayo so assalaamu calaykum assalaamu calaykum lama yidhaahdo wuxuu yidhi taasba waa awoodi waayo markaas waxaan ku yidhi buu yidhi war sida hadda aad u leedaha u dheh oo maaragtay ka raaxayso marka shaydaankii adduunya iyo aakhiraba marka waa kaas sababu u noqday cadaabkoodii wuxuuna maaragtay ka saaray inay rasuulka sal slam dad raacsan ay noqdaan dadkii ahlu quluwiga ah inay ka mid noqdaan buu sabab ugu noqday waxayna isu haystaan inay wax wanaagsan samaynayaan oo diinteenniman maaragtay ku dadaalayna ay leeyihin oo wixii inaan iska hubsanaan rabnaa iyo waxaasay ku leeyihin shaydaankuna dadkiisa wuxuu ugu yeeraa inay maaragtay ahlu naar ka mid noqdaan qofku marka waa inuu isweydiiyaha u yidhaahdo war nafay miyaadan garanaynin in dariiqii rasuulka sal alla ly slam uu yahay dariiqi toosnaa haddii ay ku tiraahdaa haa waxaad ku tiraahdaa rasuulka sal ly slam waswaaskan ma samayn jiray waxay ku dhihi doontaa maya waxaad ku tiraa markaa de maxaa xaqa ka dambeeya oo aan baadi ahayn yani maxaa xaqa ka dambeeya oo baadi ka soo haray yani baadi unbaa xaqi ka dambeysa dariiqii jannadana maxaa maaragtay ka dambeeya waa dariiqii naarta uun jidkii alle iyo jidkii rasuulka sal ly slam maxaa ka dambeeya waa jidkii shaydaanka uun haddii marka jidkii shaydaanka aad raacdo waxaad noqotaa ku lala xiriiriyo shaydaankii waxaadna dhihi doontaa marka aakhira la tago yaa layta beynii wa beynaka bucda almashriqayni fa biisa alqariin shallaytadeydee aniga iyo adiga noo dhaxayn lahaaya inta u dhaxaysa bari iyo galbeed mid maaragtay wax lala xiriirsho adaa u xun oo u baas leh marka ay aakhiro yimaadaan saasay marka iyuu hadalku noqonaya marka qofku inuu dariiqadii salafka ku daydo yaa loo baahan yahay ibraahim annakhaci baa waxaa laga wariyey inuu yidhi aniga dad baa iga horreeya buu leeyahay oo salafkii ah haddii maaragtay weeseqaadka aanay dhaafi lahayn ciddida aniguna ma dhaafeen buu leeyahay saynu caabidiin baa maalin wiilkiisa wuxuu ku yidhi wiilkayow bal mara ii samee yacni masalan go' ii soo gad buu leeyahay aan la bisto marka aan suuliga gelaayo sababto waxaan arkay buu leeyahay duqsigiyo intuu maaragtay wax najaasaa iyo kusoo dhaco haddana maradaydii soo taabanaya ama soo dulfuulaaya kadib waa u baraaruga marka markaasuu wuxuu yidhi maa kaana linabiyi sala alla ly slam waasxaabihi illaa sababun waaxid rasuulka iyo saxaabadiisu hal mare unbay haysteen duqsi ha fuulo waxba kaa dhibi mayso wuu iska dhaafa marka waxaas inay waswaas yihiin buu dareema ibnu sacad iyo abu naciim baa wariyey cumar bnukhadaab mararka qaarkood waxbaa ku soo dhici jiray markaasaa dhici karta inuu xataa is yiraa samee waxaan marka lagu yidhaahdo rasuulka sal sl waxaan ma aanu samaynin waa ka joogsan jiray saxaabadii rasuulka sal slam marka qof waswaaslow ah kuma jirin haddii waswaasku uu yahay wax faa'iido leh ama maarata fadli uu ku jiro rasuulkii sal ll ly slam iyo saxaabadii intay soo dhaafto adiga kuuma imaateen iyagoo de khalqiga ugu fadli badnaa rasuulkuna sal ll slam haduu soo gaari lahaa dadkan waswaaslowyaalka ah waa uu nici lahaa waa uu caroon lahaa cumar bnu khadaab hadduu waswaaslowyaalkan soo gaari lahaa waa u garaaci lahaa waa edbin lahaa haddii saxaabadu ay waswaaslowyaalkan arki lahaayeen inay bidcoolayaal yihiin ay ku xakumi lahaayeen wabilahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online